أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dowladda ruushka ayaa ku dhawaaqday inay ayidsan tahay dadaaladuu abiy axmed ku doonayay inuu dalkiisa bad ugu helo askarta siliibiyiinta kenya ayaa isaga baxay mid ka mid ah deegaanada ay duulaanka kaga sugan yihiin wilaayada jubbada hoose wejiga labaad ee xamlada irshaadul ummah ayaa ka socota wilaayada jubbada hoose iyadoona waxyaabo mamnuucaad ah lagu gubay fagaaro ku yaala degmada kamsuuma jabhadda maxaarada ee faano ayaa sheegtay in saraakiil iyo askar ka tirsan xukuumadda adisababa ku dileen weerar ka dhacay waqooyiga dalka etoobiya ardayda macadka ibnu teymiya ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada ceyl cali ee wilaayada hiiraan عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن intaasaad maqasheen dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka fiidnimo oo kooban haatanna iyagoo fisan dowladda ruushka ayaa ku dhawaaqday inay ayidsan tahay dadaalladuu abiy axmed ku doonayay inuu dalkiisa bad uga helo yaasir maxamed ayaa inoo faahfaahinayaa yefgeni tarikhin oo ah safiirka dowladda saliibiyadda ah ee ruushka u fadhiya magaalada adis ababa ee dalka etoobiya ayaa taageeray qorshaha ay xabashidu ku doonayso inay ku qabsadaan qaybo ka mid ah badda soomaaliya isagoo waraysi siinayay wakaaladda rasmiga ah ee wararka u faafisa etoobiya ayuu sheegay in ruushka uu taageero weyn siinayo in xabashidu ay maranbiyood ka helaan geeska afrika si ay xal ugu helaan buu yidhi boqoliyo labaatanka milyan ee etoobiyaanka ah ee aan badda lahayn waxaan dareensannahay mushkiladda weyn ee etoobiya ka haysata badla-aanta waxaan ayiidsannahay dadaalada uu abiy axmed qaaday si loo helo marinbiyood ayuu yidhi safiirka ruushka ee etoobiya abiy axmed oo bishii lasoo dhaafay khudbad u jeedinayay baarlamaanka dowladdiisa ayaa sheegay in dhirarka xeebaha geeska afrika laga soo bilaabo muqdisho ilaa musawac ay gaarayaan shan kun oo kilomitir islamarkaana aysan suurtagal ahayn in etoobiya xeebahaasi aadka u ballaaran dibadjoog ka ahaato wuxuuna ku celiyey damciisa ku aadan helidda marinbiyood dowladda xabashida etoobiya ayaa mar walba oo ay ka hadasho doonista badda waxay ku hadal qabsataa iskaashi ay la yeelanayso dowladaha gobolka balse waxa keliya oo ay xoogga ku qabsanayso waa badda soomaaliya sababa la xiriira eritereya oo kal hore difaacada ka xiratay dowladda saliibiyadda ah ee ruushka ayaa taariikh soo jireen ah u leh isgarabtaagga etoobiya markii ay dagaalameen soomaaliya iyo etoobiya ayuu ruushku gurmud dhan waliba ah siiyey xabashida arrintaasi oo suurto gelisay in etoobiyaanku ay dib u qabsadaan dhulka soomaali galbeed askarta siliibiyiinta kenya ayaa isaga baxay mid ka mid ah deegaanada ay duulaan kaga sugan yihiin wilaayada jubbada hoose warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya walaalkeen cazaam carafaata ciidamada dowladda salibiyadda kenya ayaa iskaga baxay saldhig ay kaga sugan yihiin deegaanka buurgabo oo ka tirsan gobolka jubbada hoose bayaan ka soo baxay ciidamada saliimiyiinta atmis ayaa lagu sheegay in ciidamada kenya ay faaruujiyeen saldhig ay kaga sugnaayeen halkaas taas oo qeybka wejiga saddexaad ee afrikaanta iskaga baxayaan gobolada ay kaga sugan yihiin waddanka buurgaaba ayaa magaalada kismaayo kaga beegan dhanka galbeed waana deegaan xeebeed ciidamada salibiyadda kenya ayaa duulaan salibiya kusoo qaaday dabayaaqadii sanadkii laba kun toban iyo labadii tan iyo xilligaas waxay dadka iyo deegaanka inta ay joogeen ay ku hayeen dhibaatooyin kala duwan waxayna sabab u ahaayeen dibudhac dhan weliba ah oo deegaanka uu la kulmay sanadii xiriirka ah ee lasoo dhaafay bishii hore sanadkan laba kun labaatan iyo afar ayay ahayd markii askar ka tirsan kuwa kenya ay iskaga baxeen jasiiradda kudhaa oo ka mid a isla gobolkan wejiga labaad ee xamlada irshaadul ummah ayaa ka socota wilaayada jubbada hoose iyadoona waxyaabo mamnuucaad ah lagu gubay fagaaro ku yaala degmada kamsuuma warbixin ku saabsan warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen bashiir muxidiin abu ayman ciidanka xisbada alamru bilmacruuf waa nahyi canilmunkar ee wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose oo zuulinaya xumaanta wanaagana faraya dadka ayaa maalmihii lasoo dhaafay shaqada tanfiidka xamlada irshaadul umma ilaa sabiili rashaad waxa ay ka fuliyeen degmooyinka afmadow jamaame iyo kamsuuma halkaas oo ay gacanta ku soo dhigeen waxyaabihii mamnuucaadka ahaa iyo maandooriyaha qeybiisa kala duwan ciidankan ayaa si gaara u beegsanayay dhallinyarada xiran saraawiisha isbaalka ama kuwa ku dheggan dadka timahooda u jaran yahay foodda ama jeegada garxiirka iyo shakhsiyaadka isticmaala waxyaabaha mahanka dooriya iyo inta badan dumarka xiran dharka khafiifka ama ambareelaha shalay oo jimco ahayd fagaaraha isgooska shareecada ee degmada kamsuuma waxaa isugu yimid boqolaal dadweyne oo isaga kala yimid xaafadaha degmada kamsuuma iyo deegaanada hoostaga halkaas oo lagu gubayay agabyo kala duwan sida waxyaabihii mamnuucaadka ahaa ee kol hore lagu wacyigeliyey bulshada iyo muqaadaraad tiro badan qeybaha kala duwan bulshada ku dhaqan degmada kamsuuma ayaa gubitaanka kadib si gaara ula hadlay idaacadda islaamiga ah ee andalus kuwaasoo si aada u soo dhoweeyey howlaha tanfiidka ee ka dhaca degmadooda magacay waa abukiraam cabdiqaadir maxamed degmada kamsuume mayka dhihi degmada kamsuume maanta wax xumaan iyo sidii surwaalada dharka nabnabka iyo taleefamada waaweynaa oo gacmaha lagu isticmaalo in hortayna la kagubiyo oo bannaanka lashaani aragoyne walaalaha mujaahidiinta oo loo xirsaaray xamlada irshaadul umma ilaa sabiili rashaad wallaahi meen aragaani maasha allah si fiican walaalihii shaqadan qabadeena meenka ducaa ina ilaahi subxaanahu wa tacaala cizii sharaf siiyo oo barakeeya annaga haddaan nahay maanta odayaashii dhaqanka ee degmada kamasuuma halkan maanta waxaan ku arki haynaa waxyaalo badan oo ilaahay subxaana wa tacaala raalli uusan ka ahaynin waxaa ka mid ah dhalooyinka la fiirsado waxaa ka mid ah mobeellada iskriinka la salaaxa waxaa ka mid ah mobeellada oo kaamirada leh waxaa ku xiga wax ilaahay raalli uusan ka ahayn waxaa ka mid ah sida ambareelaha waxa loo yaqaan ambareelaha waxyaalaha dhacay oo kala duwan oo in badan hadday yihiin maraq digaag hadduu yahay wax walba oo dhacay oo ikasbaayar eh horteenna waxaa markhaati ka nahay maanta odayaasha loqomada degmada kamasuuma haddaan nahay tubaakada ha dhihin sigaarka ha dhihin karaamadoolka ha dhihin wax walba maanta horteena ayaa lagu gubay ilaahayna markhaatiyuu ka yahay annagana maadaama aan nahay nabaddoonnadii loqomada degmada kamasuuma annagana waxaan caddaynaya ilahay subxaanahu wa tacaala inuu ilaahay gacmihii mujaahidiinta inuu ilaahay ku asiibay reer kamasuuma waxaan u sheegayaa inta dhimanna waa dhammaystirin doona insha allahu tacala hadduu ilah yidhahda wallaahi niihow waxaa ka dhacay waa arkaysaa alaabihii ilaahay subxana wa tacala u xarime ee xarakad showal mujaahidiin amarka soo baxeen baa lagu ful mamnuucaadkii alaabihii la mamnuuco xarakad showal mujaahidiin ay mamnuucday walaayada gobolka ay soo qaaday waaliyii gobolka abu yunis sheekh axmed ugu horreeyo qadiyaddii rasaalada uuna soo gaarsiiyey wax ka mida la gooyey irshaaduluma ilaa sabiili rashaad waxaana ka mid ah dharka la mamnuucay mobeelada raashinka dhacay daawada dhacday iyo waxyaabihii la mid ah degmaaani kan gobol ahaan waa soo dhoweynayna waan uga faraxsannahay xumaantiin la suuliyo oo macruufka la isfaro munkarka la reebo waana soo dhoweynay horey sidan oo kale howlaha tanfiidka xamladii irshaadul umma ilaa sabiili rashaad waxay wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ugu samaysay degmooyinka jamaame iyo xagar halkaas oo si aada uga howlgelayeen raggii tanfiidka ee loo xilsaaray howshan ardayda macadka ibnu teymiya ayaa sameeyey bandhiga cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada ceyl cale ee wilaayada hiiraanna walaalkeen cabdiqani maxamed ayaa warkaasi inoo sii ambaqaadayaa ardayda macahadka ibnu teymiya oo ah macahad ay wax ku bartaan arday isugu jira wiilal iyo gabdho faraciisa degmada ceelcale ee wilaayada hiiraan ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed heer sare ah kadib munaasabad ka dhacday xarunta macahadka ardayda ayaa dhammaystay waxbarashada fatrada labaad ee machadka iyagoona galay fatrada saddexaad ee waxbarashada machadka waa kuwan ardayda oo soo bandhigaya culuumtii kala duwaneed ee ay soo qaateen acuudu billaahi min ashaydaani alrajiim ina aladiina qaaluu rabbuna allahu suma istaqaamuu tatanazalu calayhim almalaa'ikatu anlaa takhaafuu anlaa takhaafuu walaa taxzanuu وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون فنرحب اليوم للوفود الحاضرة والمشاركين معنا في هذه الحفلة المباركة لاختتام الفترة الثانية لمعهد ابن تيمية لمحافظة عال علي ونحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونحن بحمد الله تعالى على ما من علينا في هذا المعهد المبارك الذي استفدنا منه دررا أبدأ سورة النبأ سورة النبأ وسورة مكية وحي كسو دكتي مقالة مكة وحي ككوانتا يا الأربعون آية بسم الله مقع الله يكب الله الرحمن اللي نحريست عام نحريسنا يا الرحيم اللي نحريست قرها مؤمنين نحريسنا عم شيقي با يتساءلون السويدين يعني عن النبأ ورك حق سيسويدين العظيم أي ويني الذي وركس هما مختلفون اسكو خلافين فيه وركس دحديس هل نعبد الله خوفا وطمعا نعم نعبده كذلك ما الدليل على ذلك والدليل قوله تعالى يدعون ربهم خوفا وطمعا بعد شهر انشقاق بطني وقيل بعد أربع مثلي وبعد ست مع عشر جائي وفاة أمه على الأبواء وجده لله بعبد المطلب بعد ثمان مات من غير كذب يا سيدي عما ذبي وعقيدتي رزقا متملي لدايتي أسأل اسمع كلام معاقق في قولي لا ينتني عنه ولا يتبادل naqiibka beesha gaaljecel ee wilaayada hiiraan naqiib cabdiraxmaan cumar bakool oo goobta munaasabada ka hadlay ayaa la dardaarmay ardayda machadka ah iyo waalidiintooda waxaad barateen ardayay waa yaryartiin haddayicino horena uga sii faa'iidaysto dadka loo baahan yahay ee dadka inay jahliga ka bixiyaan la rabo ee dadka inay wax baraan la rabo ee dadka inay tawxiidka ka dhisaan la rabo idinka waayo insha allahu tacaala hawshii aad lehdeen iyo waxbarashadiinnana ha ka gaabinino dadaalo waa dadaasheen iyadana waxaan halkan uga mahad celinahaa waalidiintii ardaydaas dhashay ee macadka ibnu teymiya ilmaha u soo diraysay ee wakhtiga ku xisaabtamaysay ee ilmahooda inay wax baraan aad juhdi iyo wakhti ugu bixinay ayagana waxaan leenahay waa dadaasheen ilaahay ajira idinka siiyo dadaalkiinnina sii wada machadka ibnu teymiya faraciisa degmada ceel cali ee wilaayada hiiraan ayaa ka kooban afar fatro oo waxbarasho ah waana mid ka mid ah macaahidda bixiya waxbarasho tayo leh oo ku yaala degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan mahadsanid cabdiqani warkii fiidnimo ee caawana dhegeystayaal waa naga intaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh